bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada war ka subaxay dalsan qodobada ugu dooran saakana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyey caasimadda maamulka puntland oo ka hadlay magacaabista madaxweynaha soomaaliya oo uu cabdikariin xuseen guuleed u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha somalilan eedeenna u jeediyey maamulka deegaanka namber konton oo deeq lacageed oo ka timid guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose u qaybiyey dadka danta yar iyo kuwa naafada ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ka qaybgalay xarig jarka m c h cusub oo laga hirgeliyey degmada wadajir dhalinyaro fursad u arkay in bisha ramadaan ay miisaanka jirkooda dhimaan oo buux dhaafiyey goobaha jirdhiska ama jiimka ee ku yaala magaalada muqdisho didinteeda kale wararka saakaan idinkaga heynana waxaa ugu dooroon israsaaseen ay dad ku dhinteen oo ka dhacday dalka koonfur afrika iyo hogaamiyaha mucaaradka kenya uu ku hanjabay in dib uu bilaabi doono dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu daroonaa warkayga subax markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwo dhowaan tababar dalka dib ugu soo laabtay howlgallo amni xaqiijin ah oo guriguri ahayna ka sameeyeen magaalada muqdisho si amniga caasimada ay u qiimeeyaan xaaladiisa ciidamada lasoo tababaro oo dalalka dibadiisa lagu soo tababaro hawa u badnaadaanee wadamada kala duwan ee qaaradan afrika ku yaala ayaa inta ugu badan howlgallada ay sameeyaan waxay yihiin kuwa ay ku xaqiijinayaan amniga caasimada kaas oo ay doonayaan in ay rabshadaha iyo dhibaatooyinka aysan ka dhicin magaalada muqdisho guud ahaanteedba waxaana sidoo kale howlgalladan ay yihiin kuwa ciidamadu ay kaga galloo yihiin in kooxaha dhibaatooyinka ka geysta magaalada muqdisho iyo rabshadahaba ay gacanta ku dhigaan oo ay bulshadu ka dhexbixiyaan inta badan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan oo amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyaan magaalada muqdisho howlgalladaas oo ah kuwo inta ugu badan ay ku doonayaan in amniga caasimada ay ku hagaajiyaan maamulka puntlandna waxa uu ka hadlay magacaabista cabdikariin xuseen guuleed waxayna eedeeyeen dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka puntland ayaa mar kale ka hadlay magacaabista cabdikariin xuseen guuleed oo dhowaan madaxweynaha soomaaliya u magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee arrimaha somalilan puntland ayaa wax lala yaabo ku tilmaamtay in xasan sheikh oo xilligan magacaabo ergeyga somalilan iyada oo dagaal in ka badan laba bilood uu ka socdo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo ka koobnaa lix qodob ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabada xasan sheekh uu qaaday ay u muuqato dhayalsi iyo hoos u dhig baaxadda culeyska mushkiladda laascaanood ka taagan iyo gudasho la-aanta waajibaadkooda dastuuriga ah ee difaaca shacabka gobolka sool puntland ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in magacaabista ergeyga somalilan ay muujinayso welwel iyo shaki inaana dowladda federaalk soomaaliya ahi garsoor iyo dhexdhexaad ka noqon karin colaadda laascaanood iyo qadiyadda la isku hayo arrintan waxay dhinac marsan tahay tabashooyinkii dheeraa ee dadka reer sool iyo go-aankii ay ku caddeeyeen in aysan qeyb ka ahayn somalilan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka puntland puntland ayaa waxay ugu baaqday xukuumadda dowladda ee federaalk soomaaliya inaysan dhinac u xaglin ugana darin xaaladda murugsan ee ka taagan magaalada ascaanood iyo sidoo kale gobolada s s c lagu magacaabo iyo dagaal ku dhexeeya somalilan iyo sidoo kale s s c markan maamulka deegaanka namber konton ayaa deeq lacageed oo ka timid guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax u qaybiyey dadka danta yar iyo kuwa naafada ah warkan waxaa soo diray ibraahim maxamed mayow
si loogu warhaayo dadka naafada iyo kuwa danta yar ee ku nool deegaanka lambar konton iyo tuulooyinka ku hareeraysan maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta deeq lacageed oo ka timid gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxa uu qeybiyey dadka naafada iyo kuwa danta yar ee ku nool deegaanka lambar konton iyo tuulooyinka hoos yimaada lacag dhan toban kun oo doolar kana timid gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa maanta dadkan loogu qeybiyey xarunta maamulka deegaanka lambar konton goobta lagu qeybinayay lacagtan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ku-xigeenkiisii koowaad ee siyaasadda iyo saraakiisha amniga deegaanka ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay deeqdanna ka mahadceliyey qaar ka mid a dadka maanta lacagta halkan lagu guddoonsiiyey iyagoona u mahadceliyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax waxii adii noo soo dhiibtun waa aragnay degmada nambar konton raaxoole intii noo joogti gadoomiyaalkii noo joogeen waxii oo duusoo dhiibta waana siiyeen boqol doolaranu qofkiiba noola siiyo asxanta jisaa kala bilkheer waa ka qabnaa anigoo soonka nahaayo oo wax aan haysan wax ku afurna wax oo ku haysan aan hayna walaal jiroo jooga ilaahay akaa dhiwo kan kokatoon inaad noo keento aan jecelnahay dadkaani noona siiyeen gadoomiyaalkaani bedelka nambar kota raaxool noo joogeen iyakan managa qarsan waana siiyeen waxay adu noo soo dhiibtay kheyr allah ku sii iyagana kheyr allah sii managa ceshana anoo timaadarnaa adna aragtiyo beledka nambar kota oo ad aragto raacoole adna aragto gadoomiyaalkan anuka adna aragto masaakiinta ku xumaay anuka adnah inaadna aragto wax al hadan waxay ilaah iskaasa qaada inaa hadan noo keento nasiisaan jecelnahay kheyr allah ku sii adeena gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan jax oo soo gaarsiiyay lacag deeq afuras ah degmada nambar konton lacagtii oo soo gaartay sida nidaamaha oo la siiyey dadkii mudnaay intaasi inka badan waa laga rajeynaya inuu imaan doono
ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maxamed maxmuud ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ugu mahadceliyey kabarqabka uu kabarqabo dadka naafada iyo kuwa danta yare ee ku nool deegaanka lambar konton isagoona sheegay in dadkan intii ay gaartay lacagtan maanta lagu guddoonsiiyey xarunta maamulka deegaanka lambar konton isagoona gudoomiyaha gobolka ka dalbaday in deeq kale oo dheeraada dadkan lala soo gaaro runtii gudoomiyaha lacag toban kun gaaraysa ayuu isoo gaarsiiyey oo la rabo bulshada reer lambar konton dadka waayeelada dadka agoomanka dadka masaakiinta hadba si loo tabardaran yahay dadka in loo gaarsiiyo ma ku filna mana deeqaysa waa ognay balse waxaa la rabaa wax yar in lagu sabro si wax weyn loo helo cid alaale ciddii ammaanada la ii soo dhiibay gaarsiiyena waxaa la rabaa inta hadli karta inay hadasho oo wakiil ay ka noqoto inta kale la soo gaarsiiyey laguna salime waxa gudoomiyaha uu ii soo dhiibay runtii mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax oo runtii maadaama bil ramadaan lagu jiro lix iyo tobanka ramadaanna la maraayo bulshada lambar konton soo gaarsiiye lacag toban kun gaarayso oo isugu talagala bil ramadaan inay dadka hal maalin ha u noqoto laba maalin ha u noqoto hadba sidii u gaarayso isu gaarsiiyo ilaa shan boqoloo qof ilaa lix boqoloo qof la gaarsiiyo waxay u gaarayso hadday noqoto min toban doolar in la qaata in la qaataa la rabaa si dadka guryaha jooga aa soo bixi karinna wax loo gaarsiiyo dadka inta joogana wax loo gaarsiiyo qofka meesha ugu yar toban doolar haddee ku aado inas qaataa la rabaa waa mahadsantihiin bisha barakaysan ee ramadaan dadka ku nool tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka shabeellada hoose kuwa danta yar ayaa wajaha xaaladda cuniyari iyagoona weli u baahan gargaar bani aadannimo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka jawaabaya baahidaas ayaana maanta dadkan lacagtan guddoonsiiyey ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan lambar konton degmada u dheegle
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay ka qayb galeen xarig jarka m c h cusub oo laga hirgeliyey degmada wadajir abuukar dayax ayaa si anbaqaaday warkan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed agaasimaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud iyo gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax ayaa xariga ka jaray m c h ka xaawataako ee degmada wadajir ee gobolka banaadir munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta m c h kaasi oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada wadajir iyo sidoo kale agaasimaha caafimaadka ee gobolka banaadir iyagoona sheegay in muhiimad weyn uu u leeyahay m c h kan bulshada ku dhaqan degmada wadajir m c h kii xawataako oo runtii meeshaan baahi badan looga qabay aan rajaynayo haddii laa yidhaahdo walow hadda m c h haruu jira uu yahay oo muxuu ahaa laga soo raray meel la yidhi meeshaana ka uga baahi badan halkan baahida ay u qabtay xawataako ilaa eriyadan oo dhan meesha hadda aan degmadaan kale xataa uga dhegannahay muxuu ahay baahideeda aan rajaynayo inay muxuu ahay wax badan ka tiri doonto aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waaxda caafimaadka dowladda hoose gobolka banaadir si gaarahaan uga mahad celinaynaa aragtidaa quruxda badan ee qaadatay ee ah in m c h ka halkaan meesha ugu habboon ay tahay annaguna ka maamul ahaan waxaan ugu deeqnay meeshaan oo ahayd waaxdii looga arriminayay xawataako aan dhahnay muxuu ahaa baahida ugu badan ee bulshada oo caafimaadka muxuu ahaay uu ka mid yahay in bulshada loogu shaqeeyo sidaa darteeday muxuu aragtidaa ku timid waxaan ka mahad celinaynaa runtii muxuu ahaa inta ka qayb qaadata in la dayac tiro oo loo diyaariyo inay bulshada u adeegto waxaan u mahad celinayaa sidoo kale inta ka shaqaynayso ee howlwadeennada ka ah iyo maamulka sare ee muxuu ahay agaasinka gobolka banaadir oo isaguna muxuu ahay runtii hagarla'aan iyo si muxuu ah hufnaan leh muxuu ahay degmada ula shaqeeyey iyo guud ahaan bulshada iyo gobolka banaadir guud ahaan waan ka mahad celinaynaa waa muxuu ahay tallaabo loo baahnaa waxaan leenahay weli muxuu ahay fanolefere kama qodno meelo badan oo baahyo badan ka jirana weli jiro oo muxuu ahaa aan rajaynaayo in imseeji hor leh loo helo mudan gudoomiye ku soo dhowaaw m c h-ka xawataako mudan gudoomiye m c h-kan wuxuu ahaa laan ka mid ah degmada wadajir waxaa jirtay in ay isku dhowaayeen labadii m c h ee ku yiilay degmada wadajir dadkuna ay adeegga ay ka doono jireen hal meel isku dhow maamulka gobolka banaadir wuxuu go'aansaday in maaragtay la kala fogeeyo deegaanadana la kala gaarsiiyo health facilitieska arrintan go'aankeeda waxaa lahaa guddoomiyihii ka horeeyey maanta xarig jarkeeda waxaa waaye guddoomiye adaan noo joogo kusoo dhawow degmada wadajir xaruntan waxay ahayd xarun baaba'san oo ay degan yihiin maaragtay ciidan adeeg adeeggaana in la keeno iyo mid la mida u baahneyd mudan guddoomiye maanta aad ugu faraxsanahay inaad nala joogtid xaruntan maaragtay annagoo ka duulayna awaamirtii guddoomiyaha gobolka banaadir iyo awaamirtiin oo dhan annagana waxaa daadejinay adeegka caafimaadka gobolka banaadir ugu dambayn waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed waxaana uu tilmaamay in wax weyn uu ka bedeli doono baahiyada caafimaad ee ay qabeen bulshada degmada wadajir hadiyadii a u bixiseen in laantan ay noqoto goob caafimaad ay isku beddesho waxay noo tahay ahmiyad aad u muhiim ah maxaa yeelay noolaha bini'aadinka waxa ugu muhiimsan uu ku noolaan karo waxaa ka mid ah in caafimaadkiis la kergareeyo caafimaadka ahmiyadda uu leeyahay bulshada waxaa garaystay dadka ku nool degmada wadajir iyadoo laantooda ay u beddeleen in ay ka dhigaan m c h taasi waxay tahay waa mid mudnaan gaar u leh dadka degmada wadajir oo caqligooda iyo karaankooda iyo maskaxdooda u abuuray in ay hooyooyinkooda iyo carruurtooda lagu daaweeyo xarumahan maadaama magaalada ay ka jirto cidhiiri xagga waddooyinka iyo maxaa la yidhahdaa isku marka dadkana loo soo daadejiyey adeegan inay ka helaan xaafadahooda iyo guryahooda sida aan loo socno maamulka gobolka banaadir wuxuu u taagan yahay inuu adeegga uu daadajiyo hadday noqon laheyd waxbarashada iyo caafimaadka iyo maxaa la yidhaahdaa dhiraynta magaalada iyo nadaafadda tanna waxay qayb ka tahay degmada wadajir maanta laga daahfurayo ama xirgajarkan aan u imaanay aan u taagannahay inay dadka helaan caafimaad guryahooda maxaa yeelay habeenkii maamada soomaaliyeed ee umusha qabato in gurigeeda meel ku dheggan ay hesho waxay u tahay muhiimad gooni ah waxayna muhiimad gooni u tahay guud ahaan gobolka banaadir iyo maamulkiisa iyo ubadkeeda oo soo booqan karo xarunteeda xilliga ay dhasho cunugana uu noqon karo meel u astaysan xaafaddiisa uu ku faani karo meeshii aan ku dhashay xaruntan waa inuu dhihi karo marka xarumahan faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah in carruurta dhalaanka ah lagu siiyo talaalkii lagu siiyo daawooyinkai ay ugu baahnaayeen lagu siiyo maxaa la yidhaahdaa wax walba oo caafimaad keerka u ah degmada wajir waa degmo aad u baaxad weyn juqraafi ahaan sida hadda uu ka dhawaajiya guddoomiyaha agaasimahaba laba xarno issaarani ay ahaayeen waxaa loo soo daadiyey wax kaalmaysan ahayn inaan bulshada daryeel hufan aan siino m c h kan maanta laga hirgeliyey degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa wax weyn ka bedeli doona baahiyaha caafimaad ee ay qabeen hooyada iyo dhallaanka ku dhaqan degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka banaadir uu sheegay in bulshada degmada wadajir si bilaasha loogu fududayn doono adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin waa qayb ka mid a daadejinta howlaha caafimaadka ee uu wada xafiiska caafimaadka ee gobolka banaadir waxaana uu agaasimuhu uu tilmaamay in uu hore usii wadi doono dardargelinta howlaha caafimaadka ee gobolka banaadir abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya ayaa ku hanjabay in dib u bilaabi doono dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda raila odinga ayana sheegay ama ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono dibadbaxyadii dowladda dalkaasi ka dhan ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday dibadbaxyo kala duwan oo dalkaasi ka dhacayay warkiisu waxaas aad kala socoteen raadiyaha dalsanna waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel